in aan inta yar oo gobolada ka hortay gobol gobolka annaga aan ka soo jeedo oo galmudug iyo puntland oo in yar ay uga jiraan shabaabka iyo iyo maxaan ku irahdaa iyo daacish inaan isugu tagno oo iskaashano oo aan ka wada saarno si ay u suurta gasho one man one vote labada kun iyo labaatanka aada iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in meelala ogaada ayaan doonaynaa soomaaliya dib u heshiisiinta waxay suurta gelaysaa oo keliya markii rule of good law la socdo oo meeshii la heshiisiiyo la geeyo bolice iyo police station iyo maxkamad iyo constitution samarka markaas ayay suurta gelaysaa dib u heshiisiintu haddii aanay jirin dagaalana intaa lama samayn karo waxaan maaragtay rabaa inaan aada iyo aada maaragtay idinku soo jeediyo meesha waxa ugu weyn oo dib u heshiisan ay ku suurtagalaysaa dib u heshiis la-aantana keenta waa dagaala xumo dagaala hadii la helo waxaa la helayaa rulaflo rulaflo markay dheelana amnigaa la helaya aada iyo aada baad mahadsan tihiin intaas ayaan jecel lahay inaan ula dadaashaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu